beeraleyda walxasaarka gobolka Saraar ee maamulka Somaliland ayaa ku faa'iideysaday mashruucyada wasaaradda beero iyo kuwada gobolka Isaya iyagoona sanado gila dhaafi xooga saareen sidii yohan saare lahayn miro iyo weliba dalagyada shilgadiisana wasaaradda beeraha Somaliland ayaa beero gobolka Saraar waliba iyo ku fuliday mashruucyo shalgadiisan oo la hormariyo beero si lanku faa'iideysada tacabka beerooseya walibana lagu deerayo horumaro fayla isu duwaha wasaaradda horumarinta beero gobolka Saraar Faysal Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abukar Shire ayaa agaasimaha guud wasaaradda beero warbixin ku siiya mashruucyada dhinaca horumarinta beero gobolka Saraar
waftigu wuxuu u socdaa hogaaminaya agaasimaha guud kormeer iyo xog waraysi kuurgal beeraha iyo sida uu yahay wax soo saarka insha allah agaasime waad arki doontaa warbixinaha wixii muhiimana waanu insha allah waynu kala qaadanaynaa aada iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa xilliga lagu jiro usoo kala qaatay inaa u kuurgashan xaaladda gobolka ee beeraha xaalad gobolka waa nabadgelyo gobolka wuxuu ku jira laba difaac ku jiraa difaaca dalka iyo difaaca wax soo saarka ortabal gobolkiisa inuu gobolka la soo baxo indhihiina ku arki doontaan beeraha kastabcan ee dadka ganacsatada ama qurbo joogta ama waayeelka magaalada hadda kala shoogo qaliifina kala shoogo dhowr iyo soddon beerood baa hadda ka meeshan hadda baa ka jira waaweyn laamigan inta ku xeeran oo hadda beeraha qaliif waa sii mari doontaan dhirweynta way xitaa leedahay oo dee aada iyo aad waa soo dhoweynaa dhini kaleetaan xukuumadda beeraleyda gobolka Saraar ayaa kuma hadnagay mashruucyada horumarneed ee hadirsidii wasaaradda iskaashatada beeraleyda gobolka Saraar waxaanu maanta halkan runtii noogu yimi wafti ka socda wasaaradda beeraha waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolka Saraar oo markii hore wuxuu ahaa xoololey laakiin iminka xoololey beeraley buu isu bedelay xoololey iyo beeraley buu isu bedelay waxaadna indhihiina kusoo aragteen beeraha laga sameeyey ee laga tabcay wasaaradda beeraha iyo isuduwaha iyo wasaaradduna runtii si fiican bay noola shaqeeyeen waana ku mahadsan yihiin
waxaanu iskaashatada halkan joogtaa waxa weeyaan degmada wadaamago waxaana magaceeda la yidhaahdaa xoogmaal anigu waxaan ahay gudoomiyaha iskaashatada wadaamago ee xoogmaal waa aragtaanoo meesha waxaa ku baxay tacab badan si fiicanna waxbaana loogu qabtayoo hay-adda la yidhaahdo fow iyo hay-adda la yidhaahdo ogasfon agaasimaha guud wasaaradda beero maamulka somalilan iyo sheegay ininka wasaarad ahaana mar walba diyaariyo in horumarinta beero iyo inay markaasi inku faa'iideeyaan mashruucyada shalgadiisana
in meel beelo ka midana hadda aanu soo marnay kuwo kalena aan sii mari doono runtii wax weyn baa noo kordhay safarkeygan waxaan u aragnaa inuu muhiimad weyn u leeyahay wasaaradda horumarinta beeraha wixii aan aragnayna waan ku go-aan qaadanaynaa waanaan isku noqonaynaa hadday tahay baahiyaha badan ee aad sheegteen wixii aan ka qaban karana wasaaraddu iyadoo kaashanaysa hay-adaha wadashaqaynta dhowla leh iyo miisaaniyadda wadanka kolba wixii ay ka hesho waxa weyaan waan aad iyo aad baan u tixgelinayna waanan qaadanay baahiyaha aad soo bandhigteen koley baahidu ma dhammaato